raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu darkoran waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegin afrika ay mudan tahay kursiga golaha ammaanka dalka turkiga oo laga soo sagootiyey markabka gaaribeey oo kusoo wajahan dalka soomaaliya nabad aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo kulan wadajir ah yeeshay si abaqaadaya kadoodista cutubka lixaad ee dastuurka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya oo maanta muqdisho ku qabatay kulan wadatasha ah oo lagu xoojinayo taageerada iyo dardargelinta qorshaha waxqabadka nafaqada hooyada warka caalamkana waxaad ku dheegeysi doontaan obama oo ka hadlay muuqaalo cunsureed ah oo la soo dhegay barta uu trump ku leeyahay facebooka
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dar koran dhegeysta markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay shir heer sare ah oo ku saabsan mustaqbalka qaramada midoobay kaas oo ka qabsoomay magaalada addis ababa kana mid ahaa kulan doceetada muhiimka ah ee shirmadaxeedka midooda afrika madaxweynaha ayaa sheegay in qaramada midoobey ay sameeyeen caqabado ay ka mid yihiin colaadaha daba dheeraadee loolanka siyaasadeed iyo cadaadisha dhaqaale isagoo adkeeyey in loo baahan yahay dib u habeen lagu waafajinaya nidaamka caalamiga ah daafurnaanta maanta jirta si loo xaqiijiyo waxtarka iyo kalsoonida lagu qabo hay-adda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xuusay in afrika ay door muuqda ku leedahay ajendaha nabadda iyo amniga caalamka iyadoo dalalka qaaradu ay hormuudka ka yihiin howlgallada nabad ilaalinta iyo dadaalka xasilinta waxa uuna caddeeyey in qaaradda weli ka maqan tahay matalaada joogtada ee golaha ammaanka arrintaas oo u baahan dib u eegi deg deg ah sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku baaqay midnimo iyo siyaasad joogta ah si loo xaqiijiyo dib u habeen dhab ah oo ku dhisan cadaalad iyo sinaan isagoo adkeeyey in soomaaliya ay ka go-an tahay xoojinta iyo cusboonaysiinta qaramada midoobey si loo dhiso nidaam caalami ah oo ay dhammaan qaaraduhu ku leeyihiin ka qaybgalka iyo matalaada loo siman yahay dalka turkiga ayaa laga soo sagootiyey markabka loo yaqaana karibey oo kusoo wajahan soomaaliya taas oo howlgol shidaal qudis ah ku sameyn doonta xeebaha dalkeena tallaabadan ayaa qayb ka ah fulinta heshiisyo iskaashi dhaqaale iyo difaac oo ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo turkiga munaasabada sagootinka markabkaasi waxaa maanta ka qayb galay wasiirka batroolka dekeda soomaaliya maareeya hay-adda batroolka safiirka soomaaliya dalka turkiga iyo mas-uuliyiin kale dhanka turkiga mas-uuliyiin sarsare oo wasiirka batroolka uu ka mid yahay wasiirka batroolka xukuumadda soomaaliya daahir shir maxamed ayaa maanta waxa uu ku tilmaamay in ay tahay maalin weyn wuxuu yidhi waxaanu gaarnay xilligii aan la soo bixi lahayn qaraadka dalkeenna waa kan wasiirka oo arrimahaas ka hadlaya maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah waa maalin muujinaysa in soomaaliya ay dib u soo kabanayso dib u dhisanayso hay-adaheeda isla markaana ay si kalsooni leh ugu tallaabsanayso mustaqbal horumar leh markabkan maanta oo anbabaxaya biyaha soomaaliya maaha oo keliya qalab farsamo waa astaan qaran waa rajo waa fursad waa bilow cusub oo ku dhisan sharci hufnaan iyo mas-uuliyad khayraadkeennu waa hanti qaran waxaa naga go-an in si hufan cadaalad ah islamarkaana waafaqsan heerarka caalamiga ah loo maareeyo si uu ugu faa'iideeyo jiilkan iyo jiilasha soo socda waxaan ku boorinayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed mas-uul iyo shacab saqiir iyo kabiir rag iyo dumar ha joogaano miyi ama magaalo dal ama dibad inay muujiyaan kalsooni midnimo isna garab istaagaan horumarka muuqda ee maanta ah ka faa'iidaysiga khayraadka dalka ee u horreeyo shidaalka walaalayaal horumarku waa socdaal dheer balse tallaabada maanta la qaaday waa mid muhiim ah oo aan dib looga laaban doonin ilaahay ha inoo barakeeyo dalkeenna ha inoogu sugo nabad midnimo iyo barwaaqo waarta maalmihii wacnaa way soo socdaan waana bilowdeen saad aragtaan maanta waxaan u joognaa ambabixintii markabkii shidaalka qodi lahaa ceelka ugu horreeyey ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu magac daray curad kow ama curad one waa garan kartaa reerka markay curad u dhasho inay uga duwan tahay marka ay isku cusub yihiin marka waxaan rajaynaynaa curyo badan curadyo badan inay insha allahu tacaala ku xigaan curduwan abwaan ma ihi oo ma ahi abwaan gabya balse abwan hore ayaa waxa uu yidhi haddaan gabaygu uurkoo bukiyo arami kaa keenin ee olol iyo xanuun iyo jacayl kugu igraahin afka unbaad ka leedahaye tixuhu arar ma yeeshaane sidaa darteed intaan joogay turki habeenkii la soo dhaafay ayaa goor dambe waxa ku soo dhacay ama iga soo maaxday tixdan afrayda ah markabkii shidaalkeena qodayay ee shaqad ee shaqada noo hayay quburadii ku shidaaday ee shaacinta galabta shaqo wacanyay noo qabteen oo shaahid baanu aragnaaye shaki iyo shubahadii jirtay ay shalow ka tuureen dadka qaar baa baraakinka u arkay markii hore la dhahay shidaal baa la saaraya waxay ka ahayd wax kaftan ah ama afka baarkiisa laga yidhi ayay u arkeen laakiin maanta waxaan markhaati ka nahan u taagannahay amba bixintii markabkii seven generationka ah ee kuwa ugu dambeeya ee dunida laga isticmaalo ah inuu aadayo soomaaliya wax kalena uusan aadaynin inuu qodo ceelkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u bixiyey curad one waxaan galabta aan shaacinaynaa waa sharaftii soomaali eh jaari beeyow soo shiraaco shaydaan kuma arko iyo cadow shisheeyaahe eebbahay kaa xijaab shar iyo shaydaane shabeellooyinkii yaan kugu sugi iyo shaadda xamaraade shacab iyo dadweynaa shacab iyo dadweynaa shirsan shaaciriin gabya e shamal iyo cayaar bay tumayaan shirb sugaaneede dhaqaalihii soomaaliya shakaalnaa adaa shaacin soo dhigaye adaa shaarica soo dhigaye eh sharka nabadgal shaydaan iyo laayaane waa in yar oo iga soo maaxatay aad baa u mahadsanta labada aqle baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo kulan wada jir ah yeeshay ayaa si ambaqaadaya kadoodista cutubka laaxaad ee dastuurka ibraahim guudle ayaa muqdisho ka soo diray mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kulan wadajira ku yeeshay xarunta golaha shacabka waxaana shir guddoominayey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka mudane cali shacbaan ibraahim oo ay weheliyaan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane cabdulaahi cumar abshirow iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare mudane cabdulaahi xirsi timacade ajandaha kulanka labada aqal ee maanta ayaa waxa uu ahaa sii wadida kadoodista cutubka lixaad ee dastuurka kumeel gaarka gaar ahaan qodobadiisa siddeetanaad ilaa sagaashan iyo shanaada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka mudane cali shacbaan ibraahim oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in dooda cutubka lixaad ee dastuurka ay sii socon doonto islamarkaana lasii ambaqaadi doono kulanka kan xiga xildhibaanadii ilaa iyo hadda nala soo gaaray aad umahadsantayn iyo doodihii sida wanaagsan aad u doodayseen weli waxaan ku dhex jirnaa cutubka lixaadaan weli ku dhex jirnaa qaybihiisii hore ayaana hadda maanta wuxuu ka soo biloabmay qodobka siddeetanaad ilaa iyo sagaashan iyo shan ayaan maalmahan soo wadnay maanta noogu egyahay qodobadaas maanta noogu egyahay beri insha allah waxaa noo bilaabanaya ilaa sagaashan iyo lix ilaa boqol iyo siddeed marka saas la socdo hana lasoo dhaqso hore ha loo imaado aad mahadsantihiin kulankeenina waa noo xeryaha maanta wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa maanta muqdisho ku qabatay kulan wadatashi ah oo lagu xoojinayo taageerada iyo dardargelinta qorshaha waxqabadka nafaqada hooyada maxamed cabdixakiin ayaa muqdisho ka soo diray wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku qabatay kulan wadatashi ah ku saabsan taageeridda doodista iyo dardargelinta qorshaha waxqabadka nafaqada hooyada kulankan ayaa waxaa ka soo qaybgalay qaar ka mid ah madaxda waxyaha wasaaradda xubno ka socday wasaaradaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya wakiilo ka kala socday dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale hay-adaha taageeraha horumarinta caafimaadka soomaaliya ubax faarax axmed oo ka socotay hay-adda unishef ayaa sheegtay in loo baahan yahay in si wadajir ah loogu shaqeeyo sidii loo hagaajin lahaa caafimaadka hooyada gaar ahaan dhinaca nafaqada si loo yareeyo dhibaatooyinka ka dhasha nafaqa xumada xilliga uurka iyo dhalmada hooyada waa qofka ilmaha uurka ku haayo ilmaha laag joogo marka waxaa la ogaaday haddii iyada aynan helin nafaqo ku wanaagsan ilmahay dhali doontane way saameyn doontaa oo labada boqol iyo todobaatanka beri ee caloosha ku hayso waa muhiim waxaanu ognahay wadankeena siduu u sheegay bidi boqolkiiba konton wax gaaraya dumarka uurka leh waxay yihiin anemic kuwa ugu badanna waxaa ku yaraa la dhahay ironka ama feerada u yar ee u mas-uul tahay marka sidaas daraaddeed ayaa meeshaan u joognaa kulligiin meesha joogo dadka maanta kasoo qayb galay waxay- waxaa ka mid tihiin qaybaha kala duwan ee bulshadeena uu inar garadku ah ha ahaadaan dowladda ha ahaadaan un-ka ha ahaadaan partnerska iyo ha ahaadaan een, private sector hospitaalada privateka loo leeyahay iyo ha ahaadaan eh, health professional associationka oo hadda nala joogo nala joogaan dhammaantoodaba marka waxaan rabnaa inaan wada shaqayno sidaan kor ugu qaadi lahaynay ee aan u caafimaadka hooyada u hagaagi lahay Wa- waxaa la sheegay waxyaabaha ugu waaweyn ee hooyada u baahan tahay waxaa la dhahay waa waa feero oo ironka ah iyo folic acid ah feerada marka lixdan boqol- lixdan miligrams way u baahan tahay daily laakiin maadaama hadda awaaro lagu jiro wadanka hooyadan ayna heli karin cunto iyo nafaqo ku filan ee waxaa hadda la- la keenay wadanka m m s waxa la dhahayo oo multiple maternal eh, eh, supplementary ah oo shan iyo toban een, macdan iyo feeras kugu jirta waa bilaash waxaa la rabaa hooyadaas inay qaadato mar alla dhanka kale guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed titorese luul maxamed maxamuud ayaa tilmaamtay in haweenka soomaaliyeed ee uurka leh ay intooda badan la ildaran yihiin nafaqadaro taasoo saameyn ku yeelata caafimaadka hooyada waxaa jiraan cilmi baarisi la sameeyey ilaa iyo lixdan hooyooyinka uurka leh anemic waaye ilmaha sidoo kaleeta under five-ka ah marka mal nutritionka waa baahsan yahay dhimashadana way badan tahay sida aan la ognahay haddii nutritionka hooyada aan si fiican uga soo shaqeyno especially ani waxaan qabaa maba aanba pregnantiga ka hor before pregnant waxaan ognahay gabdhaheena oo ku jiraan waqtiga dhalmada kulligood anemic waa anemia soomaaliya aad ay ugu badan tahay taasaa marka waxay keenaya before conception ah aada u fiican taasna waxaan rabnaa in oo laba wax laga abaaro oo labada wax ugu muhiimsan waxaa waaye marka horta inaan guide iyo policy iyo yeelano wax muhiim ah waaye tan labaadna waxaa waaye inaan ku dhaqanno eh, xoog saarno sidii aan dadkeena u bari lahayn sida hadda la sheegay dhaqan badanaa jiraan culture cuntada aan qaadanaa aa- aa qaldan wax badanaa wax u baahan marka waxa ugu horeysa maxaa waaye in dadka aan gaarsiino horta cilmiga iyo informationka ama xogta kadibna in lagu dhaqmo kadibna la maxay ahayd sida lagu implement garaylaha ama lagu socodsiilahay xoog la- la saaro ee ka urur dhakhaatiir ahaan iyo maxay ahayd bahda caafimaadka iyo jaamacadaha meel kasta janalo badanaa jiraan oo dadka wax loogu gudbi karo inaan kulligood u gudbino waxa shirkan ayaa laba maalin ka socon doona magaalada muqdisho iyadoo maalinta berita ahna la soo gebagabayn doono halkaad naga dhegeysanaysaana waa rayida ushar markan warka caalamka madaxweynihii hore maraykanka barack obama ayaa si dadban uh, ugu hadlay muuqaal cunsurid ah oo lagu daawacay baraha bulshada ee madaxweynaha dalka maraykanka donald trump isaga oo ku sheegay martigeliyaha bodkastka in ceebta iyo anshaxa ay horey u hagajireen mas-uuliyiinta dadweynaha ay hadda lumiyeen muuqaalkan weerarka ah waxaa ku jira muuqaal muujinaya obama iyo xaskiisa michela oo laga dhigay daanyeero taasoo keentay dhaleecin ballaaran oo ka timid dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga aqalka cad ayaa markii hore difaacay muuqaalka isagoo ku tilmaamay carada been abuurka qoraalka waxaa markii dambe lagu eedeeyey shaqaale ka tirsan oo la tirtiray obama oo la hadlay barentela cohen kaasoo weydiiyey madaxweynihii ugu horeeyey ee madow ee maraykanka qaabka wadahadalka siyaasadeed cohen ayaa soo xigtay qoraalka trump oo ka mid ah dhowr muran oo dhowaan dhacay muuqaalkaasi wuxuu la kulmay cambaarin xoogan oo ka timid xildhibaano ka tirsan dimuqraadiyiinta iyo qaar ka mid ah jamhuuriyiinta donald trump ayaa diiday inuu raaligelin ka bixiyo muuqaalkaasi lagu daawac bartiisa bulshada kaasoo madaxweynihii koowaad ee madoobe maraykan barack obama iyo xaskiisa michela ku muujinay ayagoo daanyara laga dhigay trump ayaa sheegay inuusan arkin qaybta muuqaalka ee ka hadlaysa qoyska obama wuxuuna ku eedeeyey xubin ka mid ah shaqaalihiisa wuxuu ku tilmaamay khalad istal war wixii dalka iyo dibadda caawina soo gaaray waaniga intaa ciduu warkaysa igana waxay dib ugu daalacan karaan barta aan facebook kulan radio joor waanigoo imaankay ah sidaas iyo nabadgeliyo